magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah haweenka waxaa kasoo qaybgalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya wasiirkii horeeta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir haween iyo marti sharaf kaleeto lagu casuumay sideedda maarso sanad kasta ayaa la qabtaa waxaana laga qabtaa guud ahaan gobolada dalka iyo sidoo kale guud ahaan caalamka wasiirka wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya khadiijo maxamed almakhsuumi ayaa ka hadashay waxqabadka haweenka ee maalinkaasi aada waxaa loogu farxo waxay tahay maantiina halkan ka muuqdaan gabdhaha soomaaliyeed ee tiyaata ka buuxiyaan aada iyo aadaan iga mahadcelinaa waxaa halkan ka muuqda waxay tahay taageernimada maarso inay soo baxaan gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyooyinka ay xuquuqdooda dhahayaan afkoodna rabaan inay ku hadlaan taas tusaale weynay u tahay maanta waa maalintii la hadli lahay maanta waa maalintii wixii soo dhacay iyo waxaa u baahanna inaan ka hadalno soomaaliya gabdhaha ra-iisul wasaare maamada nala joogaan ugu faa'iidaysanayo gabdhaha soomaaliyeed waa halboodaha dalka gabdhaha soomaaliyeed inay gabdho ad adag inay yihiin waana yihiin waxaana rabnaa inaan tusno waxaa rabaa hadalka halkan kuma badinayay waxaa rabnaa maamada iyo ra-iisul wasaaraha inaa siiyo ayakan kaalintood laakiin insha allah sanadka soo socdo maarso waxaa rabaa soomaaliya sidaan maanta aad taaganahay si kasii qurux badan inaad taagnaan ilaah idinkiisa dhanka kale marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwe zahra cumar ayaa ka hadashay munaasabadda maalinta caalamiga ee haweenka iyo muhiimadda ay u leedahay haweenka
hambalyo hambalyo hambalyo waa maalinteenii waa maalintiinnii hambalyo waa sideedii maarso oon maalin ka soo hormarnay maanta toddoba waaye howlo badan awgood saasaa loo soo hormariyey hambalyaan leeyahay haween weynaha adduunka gaar ahaan haweenka muslimaadka muslimiinta gaar ahaan gabdhaheennan soomaaliyeed hambalyo maanta waa maalintaan aan afkeena furanaynay sheegaynay wixina dhibaaya iyo waxaan ku farxayno aad iyo aad aa umahadsan tihiin haweenka soomaaliyeed goobjoogaan wax badan u ahaa aniga inay dad howlkara yihiin hooyadana waxaa ka soo bilowdaba asaaska guriga adduunyada waxay hore ugu martay waa hooyo dhiiran dadaalaysa owlaaddeeda waxbaraysa u shaqaynaysa u karinaysa aad iyo aad aa maaragtay aan ugu faraxsanahay maanta inaan maaragtay barnaamijkan isugu nimaado ilaahaygiina gaarsiiyaa mahadda leh ramadaan kariim ilaahay inta ugu dembi dhaafo ha nagu daro dhammaanteenna insha allah kuwa guulaysta